أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ogala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa qodobada aan idinkugu heyno inshaa allah ay ka mid yihiin hay-adda d b wol oo lagu eedeeyey inay qayb ka tahay lacaga lagu kordhiyey ganacsatada magaalada boosaaso iyo suuqa magaaladaas oo xiran iyo muwaadin soomaaliyeed oo lagu dilay duleedka magaalada nairobi ee dalka kenya qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heynana waxaa ka mid ah munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey hooyooyin ka aflaxay macad ku yaala deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga ee hiiraan munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa wilaayadii islaamiga ah ee bakooloo soo bandhigtay askar iyo saraakiil taabiin ah oo ka soo baxay safka cadowga qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka بالأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa habeennimo isniinah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan hay-adda d b wol ayaa lagu eedeeyey inay qayb ka tahay lacagaha lagu kordhiyey ganacsatada magaalada boosaaso xilli uu dhowr maalmood xiran yahay suuqa magaaladaasi haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab dhegaystayaal u soo dhowaada hadalhaynta waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa d b wold oo lagu eedeeyey inay qayb ka tahay lacagaha lagu kordhiyey ganacsatada boosaaso maalintii labaad oo xiriir ah waxaa xirnaa inta badan goobaha ganacsiga ee magaalada boosaaso iyadoo maanta sidoo kale la diiwaangeliyey goobo ganacsi oo ku yaal magaalada garowe oo u xirmay lacagaha lagu kordhiyey badeecadaha kasoo dega dekedda boosaaso xirnaanshaha ganacsiga magaalooyinka waaweyn ee uu ka arrimiyo maamulka ashaadala dirirka ah ee puntland ayaa yimid markii lacago aad u badan la dul saaray badeecadaha iyo agabyada kale ee ka soo dega dekedda boosaaso waxay tani keentay culays ku yimid ganacsatada waxaana maalintii labaad oo xiriir ah haawanayay inta badan ganacsiyada magaalooyinka boosaaso iyo garowe ganacsatadu waxay sheegeen in go-aanka maamulka ridada puntland uu ku kordhiyey lacagaha baadda ah ee dekedda magaalada boosaaso ay qayb ka tahay shirkadda d b wold oo ah tan maamusha dekeddaasi xogo cusub oo la helay ayaa muujinaya in markabka sida culays dhan sagaal kun iyo shan boqol oo tan laga qaado lacag gaaraysa boqol iyo laba kun sideed boqol iyo afartan doolar halka markii hore laga qaadi jiray labaatan kun afar boqol toddobaatan iyo shan doolar taa oo ka dhigan koror boqolkiiba afar boqol iyo labo dhibic labaatan iyo toddoba ah shirkadda d b wold ayaa lagu eedeeyey inay dhankeeda qaadanayso lacago u gaara waxayna ganacsatadu sheegeen in shirkaddan dalka imaaraadka laga leeyahay ay curyaamisay dhaqaalaha magaalooyinka puntland maciishadda ayaa qaaligarowday raashinka iyo adeegyada daruuriga ahna kor ayay u kaceen sida dadka deegaanku sheegayaan dekedda boosaaso ayaana xiran maalintii laba iyo tobanaad oo xiriira waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sacuudiga oo maleeshiyaad murtasaqa ah ka dhex samaysanaya soomaaliya citizen digital oo ah wargeysyada online-ka ah ee saameynta xoogan ku leh gudaha waddanka kenya ayaa sheegay in soomaaliya ay kusii siqayso meel ay ku loolamayaan dalalka shisheeye loona soo xawilo dagaal wakaaladeedyada sacuudiga turkiga masar iyo iiraan oo ay weheliyaan quwado kale oo caalami ah ayuu wargeysku tilmaamay in danahooda oo isa soo taraya ay ugu kulmayaan soomaaliya oo ah marin istaraatiiji ah oo muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah iyo amniga maraakiibta warbixintu waxay xustay in wafdi milatari oo ka socday sacuudiga ay ku dhowaad laba isbuuc ka hor gaar ahaan sagaaliyo labaatankii juun labada kun lix iyo labaatan booqdeen xerooyin tababar oo kooxda riddada soomaaliya ka samaysay degmada guriceel ee gobolka galgaduud booqashadan ayuu wargeyska citizen digital ka dhawaajiyey inay qayb ka ahayd barnaamij ay maalgelinayso dowladda riddada ee boqortooyada sacuudiga kaasi oo lagu tababarayo dhowr kun oo askari oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya askartan calooshadusshaqaystayaasha ah oo loo carbinayo sidii ay ugu adeegi lahaayeen danaha sacuudiga ee dalka soomaaliya ayuu wargeysku xusay in tababarkooda ay bixinayaan khubaro ciidan oo ajnabi ah oo ka kala socda dalal dhowra falanqeeyaal oo wargeysku soo xigtay ayaa ka digay in tababarada iyo taageerada milatari ee quwadaha dibaddu ku bixinayaan dalka nugul ee soomaaliya ay tahay tallaabo u adeegaysa dano shisheeye islamarkaana ka dhanah danta qaranka soomaaliya waxaa kale oo falanqeeyayaashu carabaabeen in loolanka gobolka ee u dhexeeya quwadaha uusan ku koobnayn soomaaliya oo keliya balse uu ku fiday dalal kale sida suudaan oo uu ka socdo dagaal ba-an oo geystay burbur xoogan laguna xasuuqay dad fara badan oo shacaba waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wiil soomaaliyeed oo lagu dilay dalka kenya wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay wiil yar oo soomaali ah kaas oo arday ka ahaa mid ka mid ah iskuullada ku yaal magaalada thika ee ku taal duleedka magaalada nairobi wiilkan yar oo ku jiray da-da lix iyo tobanka sano laguna magacaabi jiray maxamed xareed ayaa lagu dilay gudaha iskuulka kaasi oo markii dambe loo qaaday xarun caafimaad inkastoo aan la ogeyn cidda ka dambaysay dilkiisa ayaan nuur xasan oo ah hooyada dhashay wiilkan yar ayaa sheegtay in ku-xigeenka maamulaha iskuulka oo ahaa nin kenyaan ah uu ku wargeliyey in wiilkeeda la dilay ayna si deg deg ah ku timaado iyada oo sheegtay in wiilkeeda oo meyda ay ugu tagtay iskuulka waalidiinta soomaalida ee ku nool dalka kenya ayaa inta badan caruurtooda geysta iskuulaad ama goobo waxbarasho oo ay dhigtaan dad kenyaan ah kuwaas oo marar badan siyaabo kala duwan loogu dilay goobihii ay wax ka baranayeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada janaale ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah sidoo kale howlgal ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa sirdoonka riddada waxaana sidoo kale lagu dhaawacay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo xasan madoobe sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada buulaburte ayaa lala egtay bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada bardaale ee gobolka baay ayaa lala egtay isku imaatin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga cabdiwahaab hadalhayntana caawa waa inaga inta الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag markanna war degdeg ah oo ka imaanaya wilaayada gado mujaahidiinta ayaa dagaal kala hortegay ciidamo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo kasoo gudbay xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya kuwaas oo weerar ku ahaa deegaan loo yaqaano ciise guur oo ka tirsan wilaayada gado dagaalka ayaa qabsaday saliibiyiinta kenya intii aysan gaarin hadafkooda kaas oo ka dhacay inta u dhexaysa degmada ceelwaaq iyo deegaanka dhamase waxaana askarta kenya ay dib ugu firxadeen halkii ay ka soo duulaan tageen iyagoo intii ay firxanayeenna ku dhacay weerar kamiin ah oo loo sii diyaariyey waxaana gaaray khasaare kala duwan insha allah wixii ku soo kordha warkeenna subaxnimo ayaad ku dhegaysan doontaan الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag markan iyo magaalada muqdisho degmada kaxda ee magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey maleeshiyaad murtadiin ah oo doonayay inay halkaasi dhulboob ka sameeyaan iyo dadka deegaankaas oo lahaa dhulka la boobayo maleeshiyaadkan oo wata cagaf iyo gaadiid dagaal ayaa ku soo kallahay degmada waa berigii hore ee saaka balse waxa ay iska caabin xooggan kala kulmeen dadka degmadaasi oo diidanaa dhulboobka uu xasan gurguurta ka wado magaalada muqdisho mid ka mid ah dadkii ku sugnaa gudaha degmada kaxda ayaa faahfaahin ka bixinaya wixii maanta ka dhacay degmadooda
marka waxaa dhehe marka saan maxaa loogu nolol calaamadeena guryaheena calaamadeeya khalad waayo war nafse wax u jiraan allaaniyo miyaa saddex bidaa nusatiin ka baxaa la dhahaa mafaas wax kaloo laisku sheegana ma lahan marka saasa odayaasha marka waxay dheheen la mudaaharaado sidaana lagu mudaaharaaday xaafad inun waa isku mudaaharaadeen xabadahee nagu soo fureen marka dadaa dhaawacan dadaana maxaan ku dhahaay ilaa hadda oo u xiran waxaa waa xaafadan kaxada waaye oo dasdabadayada la dhaho waaye mafahanti laamigii saddex biruu saaran yahay laamigii mar hadday saareen dadki lacagii way bixiyaan gudigaa lagata maadaama laami la mariyay meesha oo noqotay meel birame istiraatiijiye ay noqotay dadkan jiingadaha waxaa xaafadan waxaa deganaa la yidhaahday ala kiciyaa la yidhi dadkaan ayaa laga adeegaya oo dib iska dhicinayn marka saasay wax u jiraa marka annagana waxaan rabnaa inaan u dhimano gurigeena ilaa isboosaskeenna cunug xataa joogi maayaan ku dhahay laakiin nagu yar waa dhimana banaanbaxa wuxuu ahay laamiga ee dadka dhagaxaan ku xureen sheerag dhagaxa waxaa lagu daaray dabaa lagu daaray marka saasay wax u jiraan dabaana lagu daaray khasaare aad u weynaa ka dhashay khasaare aad u weynaa ka dhashay dadaa ku dhaawacmeen meesha dadaa maxaan ku dhahaaye maamooyin xataa uurlaha ku dhashay oo uur fool aheyd maamo kaleeto oo dadkii banaanbaxa kormareen oo qaarna xabadaha ku dhaceen marka khasaare aad u weynaan gaarin marka waxaa waaye dhaawac unaa jiro dhaawac dhaawac dhaawac aad u badanaa jirto wax dhimashay laakiin ilaa hadda mana sheegin inay jirtana loola warhayo laakiin xabadahan iyo dad dileen waa dhinac quul dhaawacu ilaa adiga waxay gaara ilaa todoba iyo sideed ay gaarahayaan oo islaamo u badan yihiin waxay ku banaan baxayaan dhulkeena leeyihin laga leexdo dhulkeena leeyihin aana loo nabadgeliyo dhulkeena leeyihin aana laga burburinin saas darteeda u banaan baxayaan الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin ka aflaxay macad ku yaala deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan ballaaran ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana shahaadooyin lagu guddoonsiinayey dufcad cusub oo hooyooyin gaaraya toddoba-iyo labaatan arday oo bartay qoraalka iyo akhriska kana baxay macadka umusalamah oo ka mid ah macaahidda hoos taga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan iyadoona hooyooyinkan ay qoraalkii akhrisku ku barteen muddo ka kooban lix bilood ugu horreyn waxaa halkaasi bandhig ku sameeyey hooyooyinkii ka qalinjibiyey macadka umusalama bismillaahi araxmaani araxiim iqra' bismi rabbika aladii khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مرحبا بكم بفضاء الحفل الميمون لمركز أم سلمة نحو توضيع الحفل حفلة اختتامية لدفعته الثاني في محافظة الشوب لولاية هيران الإسلامية معشر الكرام القراءة المفتاح العقول ونبراس الزبل وبها تستضاء ضروب الأمل اقرأ ففي الآفاق سر سعادة وبنور حرفك يستضاء الزمان اقرأ لتبعث في العقول حضارة ويعود للفكر الأصيل المكان واكتب ليبقى من جهودك شاهد فالمرء يفني والقضوض كيان ما وفضل قراءة القراءة مفتاح العلم وبها تنكشف المعارف وتتسع المدارك كيف ترفع القراءة شان الإنسان تفتح له أبواب الفرص وتكسي قوة حجة الحسن البيان فعول فعول فعول فعول ببسم الإله لأستهلل بروعة مجد سنا المحفل ونحمده ربنا الأكمل نصلي على المجتبى الأجمل وواها ليوم هنا الهاشش السلام عليكم وعليكم السلام ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عندما تلبس الصوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من خير حولي مني ولا قوة waxaan ahay ardayad ka socota dugsiga umu salama waxaan mahad ballaaran oo aan lasoo koobi karin u celinayaa allah subxaana wa tacaala namakan siiyey nimcooyinkiisa nimco ka mid eh Ee, waxaa kaloo mahad u celinayaa oo soo dhowaynayaa dhammaan marti sharafka kasoo qayb gashay alxamdulilah ilaahay ayaa awalan ku mahadsan Een, maanta waxaan joognaa xalfad aad u qiimo badan oo aan kusoo qalin jibinay kitaabkii macalim alqiraa walkitaab oo qiimaha badnaay Een, kitaabkaas waxaan soo wadnay muddo lix bilood eh alxamdulilah ilaahay waa nooga kaalmeeyey waxaan ka faa'iidnay oo hadda haddaan sheeg sheego aan idin kala qaadqaadi karin waxaa idin markhaati ah cilmiga lasoo bandhigay maanta alxamdulilah kitaabka qur-aanka ayaa ugu weyn waxaan ka faa'iidnay ma aqoonin inaan wax akhrino iyo inaan wax qorno waxaa aad noo dhibaayay kiciska ugu horeeyo axkaamtii kitaabkoona dhibayso haddana alxamdulilah maanta dareenkeena ma aha mid la qiyaasi karo ma naqaan waxaan ku qiyaasno dareenkeena alxamdulilaah iyadoo maanta aan xalfadeeda u fadhino bulshada intaas la egna ay nala qaybsanayso farxadeena ilaahay subxaana wa tacaala ayaan mahadinaynaa isaga ayaana wax la mahadiyo ugu weyn baqare iyo baribanaas maanta waa akhrinaynaa waxaa xusid mudan kitaabka ardayga markuu dhammeeyey ee macalimul qira'a wal kitaab een wuxuu akhrinayaa ardayga een een maxay ahayd baqaro cashar uu ka dhagaysanaa waa fadlilaah oo ilaahay nimco uuna siiye nimcooyinkiisa ka mid ah waxaan mahad ballaaran oo maxay ahayd aan la soo koobi karin u celinayaa macalimadeennina siisay waqtiga weyn iyo maxaan kuu sheegaa ay ilaalisay dareenkeena in- annagoo hadda ibtida ah intaas inaynu soo wado haddana ilaahay maanta makaniyey inay ay maxay ahayd kitaabkaas aan helno alxamdulilaah oo dulqaadkaas iyo maanta een, gabar oo taqaaniin oo maxay ahayd howlaheeda ay iska kala dhiman yihiin haddana inay waqtigeeda qaaliga ay nagu bixiso ilaahay subxaana wa tacaala ha sugo allaha raxmaanka waxaan ugu baryaynaa iyada iyo waalidadeedaba in ilaahay janno fardowso ka waraabiyo annagana cilmigaan ka barnay ilaahay nagu anfaco midda labaad waxaan rabaa inaan baraarujiyo qalbigayga maanta iyo macal ardaydayda lama soo koobi karo waxaan nahay dadayda diilo leh oo maanta u socdo inay qur-aankii dhammeeyaan culimmadeena maanta nala joogto waxay kasoo qaybgali doonaan mardhow haddii allah raxmaanka noo ogolaado xalfadeennii qalinjebinta qur-aanka insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mudiirka macadka umusalam ah ee deegaanka show kaas oo ka warbixiyey maraaxiishii kala duwaneed ee uu macadku soo maray awalan allah subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinayaa allihii nugu galadaystay nicmooyinkiisa faraha badan leh ee ugu weyn tahay nicmatulislaam waliimaan xafladan tana inay noo qabsoonto ee kasoo taqarujaynayaan gabdho oo bartay alqiraa'a walkitaaba ee gabdhaha kasoo baxay markaska umusalama haddaan ka warbixiyo gabdhaha tiradooda waxay gaarayaan labaatan iyo todoba ayay gaarayaan gabdhaha marka waxay barteen alqiraa'a walkitaaba ayay waxay ku barteen muddo dhan lix bilood ayay ku barteen waad dareemi karteen qof ummi ah oo lix bilood lagu soo saaray waxaad dareemi karteen meesha inay juhdi weyn la geliyey maxaa yeele waxaa ku dadaalay gabdhaha macalimaadka ayaa ku dadaalay aad iyo aad bay isku dhawar adeegeen juhdi badan bay geliyeen sidoo kale ardayda wax la baraya ayagana juhdi ayay geliyeen ilaahay subxaana watacaala ayay kaalmo weydiisteen ilaahay subxaana watacaala waa u hergeliyey marka maraakista ama markaskan umusalama waxaa macalimaadka ah gabdhaha ka soo baxay machadka khadiija binti qubaylid licdaaji daaciyaad gabdhahaas ayaa macalimaad ka ahaa ee haddana waxay u taagan yihiin har iyo habeen waxay diyaar u yihiin inay ummadda jahliga ka saaraan ee u soo saaraan dhanka nuurka ay usoo saaraan maxaa yeele qofka haddii la baro alqira'a walkitaab la baro ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa wuu akhrin karaa culumta kale wuu baran karaa markaska waxaa kaloo idaafo u ahaa u raacsanaa kitaab la yidhaahdo asaasiyaatu fi tarbiyati islaamiya kitaabkaa asagana wuxuu ka hadlayaa caqiidada wuu ka hadlayaa adkaaraadka wuu ka hadlayaa fiqiga wuu ka hadlayaa siirada wuu ka hadlayaa waata hadda arkayseeno micnaha gabdhaha ee micnaha isku ku wada sheekaysanayeen ee isku weydiinayaan su-aal iyo jawaab isku weydiinayaan marka insha allahu tacaala marka halkan marka waxa uu faa'iidaysanaya gabdhaha muslimaadka ah oo ilaa hadda wax qorila inay soo haleelaan maraakiista ay soo haleelaan ay ka faa'iidaystaan waxaa ugu horeeya maraakiista gabdho la tababaray oo daaciyaad ah uga hoolan mar walbaba inay ummadda muslimiin gabdhaha muslimaadka ah waxba qori karin inay kor u soo qaadaan qofka farta oo qoray halkaas waa dareemi kartaa qofkaas waxaa waaye qof aad iyo aad u dadaalay waa insha allahu tacaala waxaan mardhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala gabdhaha inay ka mid noqdaan gabdhaha macadka khadiija binti quweylid loo xarayn doono insha allahu tacaala mardhow wayna gaari doonaan macnaha dadaalka ay buuxinayaan ayaa ka muuqataa insha allahu tacaala anagana haddii aan nahnay dadka mudiriinta ama macalimiinta ah waxaa har habeen u taaganaanay gabdhahaas sidii jahli ugu bixi lahaayeen ay u gudbi lahaayeen meel sare ay u gudbi lahaayeen insha allahu tacaala ayagana waxaa leeyahay ilaahay subxaana watacaala ajirka xisaabsado dadaalo macalimaadkana waxaa leeyahay idinkana ilaahay subxaana watacaala ajir idinka siiyo waxaadna ogaataan maxaa yeele waxaad qaadeen dhaxalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaad qaadeen sida gabdhaha saxaabiyaadka oo kale ayaa la rabaa inaad u dadaashaan aad u shaqaystaan shicaarkiina u ahaado gabdhaha inay wax bartaan insha allahu tacaala halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa bilahi towfiq sheekh axmed dheere iyo naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse ayaa bogaadiyey waxqabadka maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh sala allahu calaa muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman amaa bacd waqad qaala tacaala fii kitaabihi alcasiiz iqra bismi rabbika aladii khalaqa khalaqa alinsaana min calaqin iqra warabuka alakram aladii callama bilqalami callama alinsaana maa lam yaclam ilaahi subxaanah wa tacaala maanta waxaan u jeednaa shukri ka guuro shukri kale u guur ilaa aan ka tagno salkii dad ibtidaa'iya oo kitaabiya qiraa'o loo bilaabay oo aan ku raali noqonay sidii wax loo soo baray waxaan leenahay dadkii ka qayb qaatay ka soo bilow abuu cubayda ilaa macallimiintii wax u dhegaysiya inta u dhaxaysaba jazaakum allahu khayran ayaan leenahay sidoo kale gabdhihii wax baranayay waxaan leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idiin fududeeyo waxbarashada kitaabka alla midigta allah idinka siiya ayaan leenahay maxaa yeele wax badan ayaad u sabirteen idinkoo ilmo inta badan leh sida ka idinka muuqata oo gurigii la idinka sugayo ood soo bilowda alif yaba waxayna cibro u tahay kuwii ka hadhay oo meelaha iska fadhfadhiyey oo dadka sheekadooda dhegaysanayay maanta way yaxyaxsiyin run ahaan markii la yidhaaho waxaan wada ognahay ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabka qur-aanka nabiga calayhi salaatu wasalaam siday gabdhuhuba noo sheegeen afartan sano markuu gaadhay ayaa nabiga lagu soo dejiyey suuradan aan hadda aqrinayay gabdhuhuna ay noo aqriyeen xafladana lagu bilaabay waxa weeyaan culimmadu waxay dhaheen iqra bismi rabbika aladii khalaqa khalaqa alinsaana min calaqin iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalami iqradaas culimmada tarbiyada waxay yidhaahdeen saddex shay ayaa laga helayaa awalan ruuxu wax ma aqrin karo inuu wax qoro mooyaane aasaaskuna waa qoraalka wey hadduu qoro wuu aqrin karaa laakiin ruuxaan waxba qori karin waxba ma aqrin karayo waxaa kaloo laga qaadan bay dhaheen barashadu waa saddex qaybood qoraalka iyo akhriska iyo alxifdu bilqalbi qalbiga oo laga xifdiyo yacnaa dihniga oo laga xifdiyo shaygii iyo adigoo aqriyo ama xifdisnoo ama xifdisnaanin iyo adiga oo qoro qoraalkaana asal u ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin ruux afartan sano ku gaadhay inuusan waxba qorin xadiidkii bukhaari iyo muslim wuxuu ku yidhi maa ana biqaari waxba ma aqriyo taasi waxay ku tusinaysa kuwii dhihi jiray awliyaan nahay oo waana lagu soo dejiyey inay beelaalayaal yihiin jibriil wuxuu sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam cunuhu ku dhegay dhab uu siiyey ilaa uu nabigu ka gariiro oo uu yidhi dhib ayaa isoo gaadhay mar labaad buu iqra aqri yidhi haddana wuxuu yidhi maa ana biqaari waxba ma aqrinayo ilaa waxba looma dhigin ilaahayna wuxuu leeyay walaa takhuduhu biyamiinika idan lartaaba almubdiluun gacantaadu waxba ma qorto waa mucjizo nabiga keligii uu iska leeyahay waxay qorto gacantaadu ma jiro oo kuwii qur-aanka diidanaa ay yidhaahdeen waxa weeyaana isagaa soo qortay wayba yidhaahdeen lacnatullaahi waa loo yeedhi bay yidhahdeen subax iyo galab waa loo yeedhinaya waana beenaalayaal marka qoraal la-aanta oo wax aan la aqrinin oo shaygii la maqlo la xifdiyo waxay ka mid tahay mucjisada nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin dadka ka soo hadhay waa inay qoraal bartaan kadib way aqrin karaan way xifdin karaan tarbiyada wax wax lagu barto waa saddexdaa qaybood waana waxaa kaloo lagu sheegay ilaahay inuu noo sheegay callama bilqalami qalamkii baa lagu soo qaatay wax lagu qoranayay ayaa aayadda lagu soo qaatay wuxuuna nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam shayga u horeeyu ilaahay abuuray qalanka qalimka ayaa u horeeyey qalimka markii la abuuray ilaahay wuxuu amray qalimkii inuu wax qoro ilaahay oo maxaan qoraa waxa iman doono oo dhan qor baa la yidhi oo tan maanta aan ku jirro marka waxbarashada wax wax lagu qoro iyo qalinkii qori lahaa waa laabudda dhabaashiir baa noo badashay gabdhuhu khayr allah siya ay ku qoriyeen maanta dadka idin arka aad iyo aad buu ugu farxayaa waxayna soo gelaysaan gabdhihii idinka hadhay ee wahsiga shaydaanku reebay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna kuwan wax yaqaana iyo kuwan wax aqoonin ma siman yihin ilaahay baa ka jawaabay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ruuxa muslimka ee muwaxidka ah gaal wuu ka sarreeyaa isaga ayaa ka sarreeya ruuxa cilmiga leh wuxuu ka sarreeyaa ruuxa jaahilka ayuu ka sarreeyaa marka maanta culimaa tihiin laakiin waxaa laydinka rabaa geedigii inaad horu sii wadaan ayaa la rabaa si aad u gaadhaan gabadhii u dambaysana wayba noo sheegtay khayr allah siiyo insha allahu waxaad u joogi doontaan xaflada qur-aanka aandhamaynaan kolkaan dhammayno ayaad u joogi doontaan bayba tidhi wayba talmiix bay samaysay marka waxaan leeyahay waxaa lagu gaari karaa wixii lasoo bartay saan saakaba u sheegnay in lagu camalfalo ilaahay wuxuu leeya wattaqu llaha wayucallimukum ullah ilaahay ka baqa waxbuu idin barayaa marka waa maxay diintaad ilaahay darti u barateen waa in ilaahay darti loo barto shayga diinana waxa weeyaane laba shay ayaa laga rabaa alkitaab wasunna inuu waafaqsan yahay iyo inuu ikhlaas leeyahay ilaahay darti loo sameeyo labadaas unbuu yahay un marka waxaan leenahay marka waxaan leenahay ilaahay idin barkee horu socda annaguna insha allahu macakum ayaa nahay wabilaahi towfiiq wsala allahu calaa muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله أولا وآخرا الله ينوم هذا علينا بعد الحمد لله برنامجك حفلة أم سلمة ختام كذا وحال لبحي شهادة شهادة لبحي وحي أقوم سؤتهي قفكاسي مرحلة دي كواد إنه كبحي شاهدنا أي كتهي سبورة داسي وحكويا له وحالك الله سوى بردقيي مدلح بلاد أه وهو إلهي سبحانه وتعالى الله شكريه رسولك صلى الله عليه وسلم وحوليه in allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinahu hadafka waxaa waaye wax alle waxaad barataan in la sugo laguna camalfalo hadafka la leeyahy waxaa waaye waxaana in la sameeyo laguna camal camal falo fadligaa ku jiro in musaabaqo shahaada la bixiyo waxaa ka dhalanaya dhiiranaan geesinimo dadaal qofka inuu sameeyo inuu carabka iska saxo wax fara badan ayaa ka dhalanayo tashjiicina ayaa ka dhalanayso waad arkaysaan shalay maanta xaaladan aan joogna inay musaabaqaadkaasi iyo tartamaha iyo waxyaabaha la macaashay aad iyo aad ay u badan yihiin فجزاكم الله خيرا سومالي waxay tiraahdaa maahmaah kale way calaamatul madar fi sahab calaamatul madar fi sahab rob inuu daayo waxa lagu gartaa xawrka ayaa lagu gartaa in hore loo socdo oo talaabo la qaadayo oo dadaalka mirihiisa la guranayo waxa waxa lagu garan karaa xafladaha mutawaatirka u dhacayo iyo qaababka ay u dhacayaan iyo badhiga waxa kale oo rabaa si gaar ah inaan ugu muxuu ahaay ugu mahad celiyo dadka mimbarka wada qaado faqis ala dalika intii halkan wax ka tiri inta kale way ku filan tahay intii halkan soo istaagtay inta sabuuradda wax ku sheegtay iyo inta fadhisaba xagga ajriga iyo xagga dadaalka iyo xagga waxqabadkaba waa wax laga wada siman yahay فجزاكم الله خيرا هدف كان وحواية علامة المطر في سحابي إن هرو أسعنا أو أن تلابا قادنا سي أن أقارنا يولك علماء إنو شاكتي وحانا سيبو يارن محافظة أهان داد علامين إني نرجوغان أو ليلة والنهارا inay dadkii booriyaan niyaddii u dhisaan haddaysan culimo jiri lahayn dadku waxay ahaan lahaayeen cid walbana way garan kartaa waxaan idin leeyahay dadaalka aad haysaan labalaabo noogaga filnaada guryaha noogaga filnaada ilmaha noogaga filnaada carabka inaad ka saxdaan towxiidka inaad bartaan inaad tarbiyaysaan waalidka inay baari u noqdaan inaad ka shaqaysaan inay noqdaan walad saalixa inay noqdaan shaqooyinkaasi waa shaqo idinka idin yaallo insha allahu tacaala tacabkii la qabtay laguma khasaarin aad iyo aad ayaa looga faa'iiday ka wilaaye ahaan meel walboo la tago wilaayada islaamiga hiiraan saan hadda aad arkaysaan isi lamid isi kasii dheerayso isi lamid un baa la yahay dadaalkaasi ayaa socdo insha allahu tacaala waxaan ilaahay la hortagnana waan ka rajaynaynaa adduunyadana sharaf iyo cizi inaan ku noolaanana waan rajaynaynaa ubadka jiilka mustaqbalkooda gacanta ku haysaanan insha allahu tacaala daddiimeed inay noqdaanana waan rajaynaynaa insha allahu tacaala nafteyda iitiinaba waxaan leeyahay ilaahay taqwadiisa aan laazino waxaan gafnay nafi shaadaan waxaan asiibnay fa min allah xafladii insha allahu tacaala akhiiran waa waa gabagabo waxaana inoo soo xerayo mudiirkii hawsha daadinayay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
الإسلام سيري واسمحي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay sarkaal iyo askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah askartan taa'ibiinta ah oo gaaraya afar askari ayaa mid ka mida uu ahaa sarkaal isbatoore ah ayaa lagu soo bandhigay magaalooyinka tiyeglow iyo buurdhuxulleh waxaana uu mid ka mid ah watay hubkii ay murtadiinta soo siiyeen maleeshiyaadkan ayaa qaarkood ka qayb galay xamladii ku dhowaad saddexda sano ka socotay gobolada dhexe oo ay soo qaadeen maleeshiyaadka murtadiinta ee uu hogaaminayey xasan gurguurte waxaana maleeshiyaadkan taa'ibiinta ah ay ka warramayaan jabkii xooggan ah ee murtadiinta ay halkaasi kala kulmeen maxamuud bele abdi salaad way maqaaqay nimanta murtadiinta ee kukooy marka labada kun labaatan ikuutiya kabeeri labada kun labaatan sideediina goriila isii markaada galgaduud iyo mudugaa ka howlgalaay markii hore xaggee kaga beertay nimankaas xaggee ka raacday nimankaas hudur waan gartay marka tababarkii xaggee ku qaadatay tababarkii hudur iyo waandha huduraa ka qaadaday hamara haddana aada usbuyaal roogi marka kabaad ada yuwaandha aada saddex balood iyo toban iyo shan beri waayahay kadib xaggee ladin geeyey markii hubkii ladin siiyey
ada mudugaa ka howlgalay ana mudug iyo galgaduud muddada halkaasi aad ka howlgalaysay ma jiraan howlgallo aada la kulantay ciidanka mujaahidiinta iyo idinka haa dhowr biyaaje marka ada murtadiinta waa la afjari ada hoogaa yar ada shan boqol qof siin haaya ada soddon qof aa ku boodi murtadiin waan gartay meelaha dagaalada ay ka dhaceen oo adigana aad ka qayb gashay waa xaggee waxaa waaye misgawaay eeldheer hareer dheer waniil gariil ilaa galhariiri eelbuuran dhahayd lama boqol iyo konton maalin oo murtadiinta ee dhammadeenga maalin inka yaa badanayd maalin yaday ahayd xaggee ka dhacay dagaalkaas dagaalkaas waniile iyo galhariiri u dhahayd ii sheegaaday herardheer dhahayd dagaal hoogan ahay waayahay markaa kadib dagaaladaas markaad la gasheen mujaahidiinta oo aad ku jabteen xaggee qabatay adiga ana waxaa naga gobodime waa araray jinni iyo jinkee ii duubsaday iyo ii sheegada bani aadan may buwa gabangaabadiisa oo qeyrada aqliyari iyo waxaasa ay gelinaya ma aaminsaneed marka inaad gaalnimo ku dhacday oo niman gaale ah oo saliibiyiin ah waddanka kusoo duulay aad difaac u ahaydeen toobasheeni dar allaan toobasheeni marka murtadiintan markii intaas dad ohal ilaahay dhunti aan aragay gaalnimo ku dhintaan anaga arkiyaa toobasheeni nimankaas intii aad ka tirsaneed wax xil ah ma soo qabatay haa isbatooriyahay waxayna waa dhintaan wax yara kibaagadin nagadi marka anina waa toobasheeniniyow murtadiin waa dhammaad ee weli waxaa jira dhallinyaro halkaasi ku sugan dhallinyaradaas saaxiibadooda ahaa maxaad ugu baaqaysaa dhallinyaradaas oo dhallinyarada soomaaliyeed ee ma imbaaqay ini gaalnimaanka dhammanaa ilaahay dartiis diinta musluunka antoobasheena iyo anka baaqe ma al gibir ima al dhallinyaro dhatiyooba ini toobasheenan dar ilaahay intoobasheenanga ambaaqe haa meelesaku bahaan gaalnimo leenka dhamman waananka leen ansafayl isi wanaagsan iyo mujaahidiinta indhowayti jaasintin jinno uma walkalelisiin jeediyaumale deegaankay ini ana dadkay diintay muslimiinta ininka dhaha nooladoo hurnimo an dareero fade oo gaalnimo anka dhalman soo dhowo walaalka waxaa dhowaa dhowaa dhowo xaggee ka imaatay adiga kudura kuduragu kooy gaaladaasa la sheegayay an oo tumiya farsini jer yaashay dhaangiya gaalgaali hatan tumi sagaasini jer sidasini gwerin wedi halsinna kudur si dafliyan kusi yuwaani liijey war gaaluu liley an afyoonkasaan ya liinjey milo kakutawe hamara kooy hamara goroliisiyaye inta aadan yabaal ila dhulkanga liigili aadan yabaal ii alfool dheeri gorgali aadan yabaal wal inku kumayn waay si fayle dhanka dhowi gaaladaasi dhacdadaas aadan yabaal xoogaadoo faahfaahin naga sii dadkaasay si fayle dhanka dhowayna mujaahidiinta hadhaha galinay bila argi horta hiligan wareen salaad tumi lamadii sacmal si fayladan daareen shuutata milasku roori shuuti ii odowaay usuna way qowada faday roori hotel gore ii intoydis way labay unu ku sharoorni milad a argageeyaable ka qaadeen ma ee maanaaga kebsidayana keeri hatanki kale inka yaa badanay walayahay alfoordheer alfoordheerna usuna afartan qofana nooka dhiki rafaad eedan wiingaa ka argi lamadaasay miilad masheer lambooli kontiili doorra qaadaay way noojari lamboola qaadaay a ilaahey jeengu toobasheen intii hurnamo ka noolaad wadankay dalkay diintay walan andhagadoonkooy salaada tukoy mayka erow noloshooda bahdilanta a gaalo oo rafaad ee wadanka ka duuli yaa hordhigla kinka weeli faa'iidamaka jart kuriitimiirasayka jarta bilaan i gabar wali lahaa inti mujaahidiinta dalka i diinta walantarata dogaalkuwalla qobata hurnimo ka noolata yo fadaan soo dhoweyn yaableeninin samey soo dhoweyn yaable koogti argagahaylisinka sameye aayala aaminsinay soo dhoweyn fican yananinka dhowey mustaqbalka intaan mustaqbal fayla qobsado hato kow kow mustaqbalka iraasidu fadee haa intaan erkay waalidiinta yaambada walwelba untoyso garab surimo fade oo bilaayer insha allahu magaayo koodiga bilaaway saamantaan maalin aliere mebo kukoy degmada weejida kukoy lamada kun tomi sagaalkiya mebo lamanka kaberi ilaa yarkaas atio mebo la shaqeeyay maadi kood weejida ugu beri ama inkasaaba ina horto lamanga ay taskiliyan mari sidaada liingo diisku diidi marbantian hoogliye oo liiwadoliye maqoon liiska day niyab lamungan adaba walkii dhawaan may galayha naftaka badbaas ahaan lay mina mayba munusku seetoos eri saasaga ka darsame maybo wayna gaadi dhan oo markala jira tababarkaas weejida kuwaay uduran ningaadi uduraha ku tababarne oobo maybo xaaladana dhamaysani hanagani weejida hakasiinagani tababarka maybo soomaaliya gaabilsanayti koolana meeboohan gaalada gaabilsanayti tababarkana meeboohan masi gaar ahaa meeboohan in tababarayay soomaali iyo ethoobiya tababarka meega jaray muddo oo sinada eh igo tumoyone lama biloon taninga bati belitum isidinin hayta gurigaadani mayni hubayhan udur may mayni shalbiyahin magaalnin bay alagasnin ereng maynasiyahan qasado ilaa soddon kale oo meebooha meelakinka shabow yannasi ciidankasi gudmahanay todoba boqol konton haralaynijay dhufeysanwal dhufeysadiya meebaan nageli huduranana wareeji geejida nashane geejida hom nashane liidanko faahine kowti odurlahna wadaa liidanko faahine geejida koyne weejida duna koyne ufeesidii amaya booha yagalne adamaya booha arrintii meelaa ku jaanqaada ugalne sidee amada shaqeey ugalne mujaahidiinta geejid antianu koyne dhowr nooc oo maya booha howlgalaanay gaadeen walaahi maya boohan si sharafle wanaaga maya boohan dad oo maya boohan inbaahana walaalada eho si sharafle wanaaga iyo lahan dhawaa si lahan dhawaani iyo iidanka mahadsiyin walahi geyga tameli ko ahen anaatishaa kor kuriga besele koy may farangan dira horta nimanka saaxiibeeda ee murtadiinta dheerow an horta atigeyga may kasugunaa meelnibad ah oo may baa sidifaasan jeefada korta sidifaasan gaa korta may baa walifaas samey korta markan saaxiibeeday may ereyhan baa gabakan nimanka yahay murtadiinta dhan allanki oo saaxiibkii manaa may baa inyaasku ku tabo meelnibadeesku kooyo adduunyadii soo dhaamay booha ku baasanaaytay oo nimankaasi ku dhumiyaan haddii kadib horaraado nimankaasi bataatan baa soo ku tabo ilaahay jiintinaan ku nagda jaalaan daasa farayan dareo bilaaye magaayo may baleeray ibraahim xasan haydar may ku kooy baydhawey ku kooy murtadiinta ka tirsanaay gaar ahaan daraaweysta may booha difcadda sagaalada ka tirsanaay may booha ilamarne may oo manaa howlgalkayna may baa ee may haye burujaad ya may baa ee mad howlgalka gobodi meeli may baa ee mujaahidiintan iyo galaasiyaka jari tali urur amantan helomay kabeerti xiligan kabeeri may baa lamada kun labaatan sideed ya kabeeri kabeeristay may haye en sabab haye may baa ee lang may baa ee meeli roogila iyo tashkiili saadlay may baa ka kabeeri langaladan galaana male qaladkaasa markoo kadhii ilaahay darsihan ku nagdi mujaahidiintan isdhiibi walaayada islaamkan isdhiibi may tababarka qaadanay eelboorka baydhabo iyo tababarka qaadani muddo sagaal bilood ee ka jarni tababarkan in etoobiyana biyaay tababarka maylka baradaay gaarda iyo tareering iyo may buaha waxyaabo may bua dabridi walsaase yeelka baradaay tababarka may bua hoob adag kubataan may buaha ee jidka may booha ee shabaabka roogo khawaarijiinta roogdan isin ka saasan gaaljarta etin may booha ee jidyo may booha isin ka saasan isin may booha hagag obatan lasin fade hoob tababaro ku batan ogaawa may boohana neeraay eediyada dhibaatooyin sameeyaan etoobiyaan oo kiin ku nahaan oo gaal e may booha surinshay ka kaadiyaw iyo ka tababare may booha kamusugee walaan walfaylma e dadkiata may booha ka jaroon may booha maanka baagay inio hasdhiibanga may boohanka baaga tababarka markanin dhamaaday may booha eelboorka aadan adi dhibowka laakiri kadib maynan i hubay hargaleytan i hubay madaxtooyada baydhabo hubeentaynan may wedaday lang ee taliya daraawishta iraayaan meeday iyo wedaday gobolku hargaleyl iraanana dadii meela goobta roogni ciidamadi niilmadahayti birshen boonkalijey madii goobta roogni yaatana burujaad nanadadii burujaada markan naandhii weerari lama qofana noo dili koona nololan noo ka gobadi tali ururkana gacankaa ku roori haye dagaalo badan oo adag ku qiibgali kala jiraan dagaalo kale aan may waa ku qiibgali kala ma jiraan wal hum wal arbushaad iyo walsaase garasgamaan iyo inteeme dagaal kale aan ku qiibgali kala ma jiraan kan burujaadna ngaay eedi iyada lahayndhoay eedi iyada aan ka faraxsana walaayada islaamka may booha ee gacantiyo kor alle ka weelalaha amay buaha ee markaastiyoo lay guulaysade gacantiyo kor alle ka weelalaha guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa habeen isniinah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان